sannadba sannadka ka dambeeya waxaa aad u soo kordhaya dadka soomaalida ah ee ku go'doonsan afrika yurub aasiya iyo meelo kale oo dunida ah dadkani dalalka ay ku sugan yihiin kuma haystaan wax xuquuq ah haddii ay tahay dokumenti muujinaya jinsiyaddooda xuquuqda aasaasiga haddii ay noqon lahayd hoy caafimaad iyo miciin kale toona in badan oo dadkaasi ka mid a waxaa loo sheegay inaan loo aqoonsanayn soomaalinimada ay sheeganayaan dadka waaya xuquuqahaas aasaasiga ahna caalamka waxaa looga yaqaanaa dad aan dal lahayn si kastaba taasi ha ku timaadee haddaba waa sidee xaaladda dadka soomaalida ah ee aan xuquuqda ku lahayn waddammada ay miciinka bideen tira ahaanse intee ayay la-eg yihiin waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana ka qaybgelaya xuseen xaaji axmed ku-xigeenka qunsulka soomaalida ee magaalada cadan ee dalka yemen cabdifataax axmed ismaaciil oo ku magac dheer bashiir guddoomiyaha xerada dhagaxley ee degmada dhadhaab cabdinaasir macalin cabdulaahi qareen ku takhasusay sharciyada socdaalka kana howlgala gobolka minnesoote ee dalka maraykanka iyo saddex dhallinyaro ah oo lagu kala magacaabo maxamuud maxamed aadan cabdisalaam yaasiin iyo cabdiraxmaan maxamed oo ka mid ah soomaalida aan xuquuqda ku lahayn meelaha ay u hayaameen hadalkana waxaa ku horeynaya xuseen xaaji axmed oo ka jawaabaya xaaladda soomaalida aan xuquuqda lahayn ee ku sugan dalka yemen walaal horta waa adigii saaxiibadayba waa idin salaamaya waxaa idin leedahay ramadaan kariim waxaa idin sheekeynaya caafimaad dadkaasi waa dad aada u badan badanaana intooda badan dadka soomaalida wadanka jooga waxay haystaan sharciyo qaxooti oo sharci ah laakiin siyaabo waxaa jira ay ku soo baxaan dad badan oo aan wax aqoonsiya iyo wax sharciya midna haysan kuwaas oo u badan dumar iyo caruur meelaha ugu badan ay waxaas kaga dhacaanna waxa weeye marka laga tallaabayo xadka udhexeeya sacuudi iyo yemanka oo gaar ahaan bishan hadda aynu ku jiro ay dadku si xaddaafa u siyaadaan iyagoo ay ku haystaa in si sahla lagu geli karo wadanka sacuudiga ayay arrimahaasi aada u bataan dhibka ugu badanna wuxuu la kulmaa dumarka iyo caruurta gaar ahaan caruurta aan waalidkood la socon ee aada moodid baryahan inay soo baxeen dad ka ganacsanaya caruurtaasi markii dadkaasi la geeyo ama ay marayaan meelaha xadka kala qaybiya ay ciidamadan xadka ilaaliya labada dhinac midkay doonaan ahaadeen ay arkaan carruurtaasi waa laga cararaa dadkii waday way ka tagaan way ka cararaan lafahooday la baxsadaan carruurtaasi waxay soo baxaan carruuraan wax dukumintiya haysan oo lagu aqoonsado masaakilla badan ayaana halkaa uga soo gudbaana qaar way ku dhintaanoo way ku tagaan qaar meelo aan la garanayn ayay gacanta u galaan xuseenow intee bay la eg yihiin dadkan aan wax dokumentiga ama aqoonsiga aan haysan inay soomaali yihiin in kale aan la aqoon intee bay leegyihin laakiin idinka idiin cad inay soomaali yihiin markii aad qofka heshid oo aad la kulantid gaar ahaan caruurta soomaaliya ku dhalatay iyo dumarka soomaaliya ka yimid xataa hadduu dukumenti la-aan yahay waano way noo cadaanaysaa markaan la kulano laakiin mushkiladda ugu daran waxa weeye caruurta wadankan ku dhalatay ama eheladoodii ka tageen ama dhinteen dad tahriibayaala gacanta u gala oo saas xadka ku taga soomaalina aan garanaynin waalidkood iyo hebel yuu ahaa iyo aan waxaasi waxba ka garanaynin ayaa dhibka ugu badan ku dhacaala dadkaasi ugu yaraan sideed boqol ilaa sab lix boqol ay inta udhaxaysa ayay ilaa hadda marayaan okay waay aad baad u mahadsantahay waxaan u tegayaa dadka soomaalida ee ku dhaqan yurub hase yeeshee aan wax dokumentiya iyo xuquuq kale ku lahayn waxaa ka mida cabdisalaam yaasiin oo jooga dalka holand cabdisalaam sheekadaada nala wadaag haarun haddaan kugu hormaro dowladda holland runtii sababo badan bay soomaalida waddankan yimaada ay ku diidaa qaybtood waxaa ka mid a inay leeyihiin qaybtood soomaali maba tihid ma aqoonsanin inaad soomaali tahay qayb waxaa jirta qayb labaad oo yidhahdaan waxaad ka timi gobollo nabadi ay ka jirto markii aanu codkaaga dhegaysanay ama aanu u geynay dad ku takhasusay luuqadaha waxa ay muujin ereyadii lagaa duubay waxay muujinayaan inaad ka timi gobollo nabadi ka jirto ay ula jeedaan somaliland ama puntland waxaa jira qayb saddexaad oo ay leeyihiin ma aadan keenin caddaymo muujinaya socdaalkaagii aad kusoo gaartay waddanka sidaa awgeed baa lagugu diiday qayb afraad baa jirto ay leeyihiin waan qirsan nahay inaad soomaali tahay waa haddii qofkaasi uu yidhi waxaan ka imi gobollo nabad gobollada ay ka taliso ururkan al-shabaab la dhaho gobolladaasi haddii ay uu qofkaasi ku noolaaday muddo bilo ama laba bilood iyo wixii ka badana waxay oran karaan waxaad la qabsatay shuruucda ama qawaaniinta u degan ururkaas sidaa awgeed waa ku noolaan kartaa meeshaas haddaan kuugu imaado dadkaas haddii la diido dhibaatooyinka soo wajahda waxaa ka mid a dee aqoonsi la-aan mar haddaadan aqoonsi lahayn wadankan xaq uma yeelanaysid hoy caafimaad cunto iyo waxyaabaha asaasiga waa nolosha bini aadanka waxaad ii sheegtaa cabdisalaan dadka la yidhi soomaali wax caddaynaya inaad tihiin lama oga maxaa lagu sababeeyey intee bay leegihin dadka la yidhi soomaali inaad tahay iyo in kale ma aamini karno tira aada u badan weeye waxaa lagu qiyaasi karaa waa boqolaal laakiin anu dhaata runtii dhaba soomaalida guud ahaan la diiday qodob kastaba ha lagu diido laakiin si guud ahaan loo diiday waxaa lagu qiyaasi karaa inay yihiin hay-adaha socdaalka waxay muujiyaan ilaa sideed kun bay muujiyaan laga soo bilaabo sanadii labadii kun iyo toddobadii ilaa iyo labadii kun iyo labiyo tobankii ama bilowgii sanadkan adigu wadankaa sharci ma ku leedahay cabdisalaanow anigu aqoonsi sharci kumaanan lihi laakiin waxaa socda weli codsigaydii dacwadaydii qayb ka mid ah baa weli socota sidaa awgeed weli lama aanan kulmin tacadiyada ay dadkaasi marka procedurkooga ay la kulmaan weli lama aanan kulmin waayo waan kugu soo laaban doonaa korhay waddankan maraykanka waxaa la sheegaa inay joogaan dad ka badan koob iyo toban milyan oo haba yaraatee wax dokumentiya aan haysan inkastoo qaarkood ay u nool yihiin siyaabo aan waafaqsanayn sharciga waddankan marka dadka aan dokumentiga ku lahayn dad badan oo soomaaliya ka mid a cabdinaasir maxamed cabdulaahi waa qareen ku sugan gobolka minnesota isla markaana haysta liisanka qareennimada kuna shaqeeya cabdi naasir soo dhowow dadkaas maxaad nooga sheegi kartaa aan dokumentiga xuquuqda ku haysan waddankan haarun aad baad umahadsan tahay adiga iyo asxaabta barnaamijka ku jira waa saad sheegtay waxaa jira ilaa iyo koob iyo toban milyan dad ka badan oo wadamo badan oo dacalada adduunka ka mid a oo ku sugan waddankan maraykanka oo aan haysanin wax documenti ah oo ay lagu aqoonsado oo ayna mataqaana sharci aysan haysanin hase ahaatee dadka soomaalida wax dadka intooda badan waa dad ama wadamada dariska ama mexico ama wadamo kaleo adduunka dhinac walbaba ka yimaado hase ahaatee dadka soomaalida waxay kaga duwan yihiin waa dad ama intay yimaadeen qaxootinimo lagu soo qaaday oo sharciyadooda siyaabo kala duwan ku luusgareeyay ama ku waayay iyo dad badan oo sida hadda barnaamijkeena uu ku ku saabsan yaho ah dad badan oo intay yimaadeen iska dhiibay waddankan oo aqoonsigii ama sharci loogu diiday maadaama aysan wax aqoonsi aysan haysanin waxaan ognahay laba qaab baa dadku inta badan lagu soo qaado ama ay sharciyo ku helaan qaab baa waxaan la yihahda refujiiga oo waddankoodii dadkaasi intay ka barakaceen waddamadan yurub iyo north america ay intay siiyaan ay magangeliye ay siiyaan halkooda laga soo qaado oo la keena dadkaas iyaga wax dhibaataa inta badan lama kulmaan balse dadka inta badan ay ku dhacdo waa dadka asylumka waxaa la yidhahda asylumkuna waa waxa qofka markuu wadanka yimaado lamid ah kii kale wadankiisa ka barakaco dhibaatadii oo kale ay haysatay hase ahaatee halkan gudaheeda waddanka iska dhiibaya oo qofkan orana meel aan ku noqonayo ma jiraan haddii la celiyana dhibaatooyin baa isoo wajahaya qofkaasayta marka inta badan waxyaabaha centerka u ah in qofka asylumkiisa lagu tixgeliya waa identityga waxa la yidhaahdo inta badanna dadka soomaalida ah waxyaaba hadda loogu diido waxaa ka mid a ma aragta in qofkiiba identitygiisa la sugi waayo qof waxaa suuragal inuu yidhahdo waxaa la yidhahda cabdinaasir maxamed cabdullaahi oo ka yimid magaalo heble oo soomaaliya ka oo ka mid ah balse in la yidhahdo mataqaana sidaan kugu aqoonsan lahayn inay ma aragta shuruudihii kale inaad buuxiso asylumka u u ahaa aasaaska u ahaa waxaa ka horeeya bal inaan horta caddayntaada in ogaano qofkan basaboor ma haysto heer sare kale oo aqoonsi ma haysto marka haddii ayna taa haysanin waxayba kooba saameynaysaa qofka in ma aragta tixgelintii asylumkiisiba marka qodobadaas dadkooda in badan baa loogu diidaa yurub haddii aan ku laabto maxamuud maxamed aadan wax xuquuqa miyaad ku leedihiin waddanka australia ayaad joogtaa vienna wadanka austria dad xuquuq kule waa jiraan iyo dad aan xuquuq ku lahayn labadaba waa jiraan laakiin waxa ugu badan dhibka dadka soomaalida lagu hayo wadananka waxaa kamid a qofka oo kiiskiisa la dheerayo ilaa saddex sano ilaa afar sano oo kaamka u kaamka uu ku jiro markaa kadib uu jawaabteel ama jawaabtaasu ahaato jawaab negative ama jawaab ah positive oo sharciga lagu siinayo ta lagu hayo oo kale waxaa kamid a xagga isku keenka faamiliyada masalan adiga sharciga wadanankan lagaa siiyey familigaagi baa u baahantah in lokana ciyaal baa dhashay waa garta waxaan rabaa maxamuudo inaan ka hadlo dadka soomaalida haba yaraatee wax xuquuqa ama dokumenti aan ku lahayn waddankaas gaar ahaan dadka la xaqiijin waayo inay xataa soomaali yihiin dad badan oo sooma soomaaliya ilaa gaaraya ilaa kun qof oo soomaaliya aan wax xuquuqa ku lahayn baa jooga halkan xataa mudaharaad bay ka sameeyeen baarlamaanka hortiisay hal asbuuc fadhiyeen dawladda dacwadayada waa u gudbinay waxay dhahay jawaab baanu siinaynaa hal sano ka hor ilaa hadda wax jawaaba kama hayno dhibtu way badantay waxaan ugu badan dhibta halkan loo geysto dadka xagga dhibta xagga maskaxda kasoo gaaraysa xataa haddii qofkii uu sharci la siiyo hadhowdii xagga maskaxda oo qofkii lama qabsan karo hadhowdii bul- bulshada oo waxa ku imanaya mataqaanaa falal dembiyad inuu galo masha- mashaakil xagga maskaxda baa ku imanaya waayahay n aad baad u mahadsan tahay kor hay waan kugu soo laaban doonaa Eh, cabd- cabdifataax axmed ismaaciil bashiir dhadhaab intaana ku iman waxaan rabay inaan ku laabto cabdisalaam yaasiin oo holand jooga maxaan ku idhahdaa waxaa jiray dad fara badan oo soomaaliya oo sharci ka waaya waddankaas oo boqolaal gaarayay la yidhi qaarkood waxaa dib loogu celinayaa ee soomaaliya marka mar dhoweydna waxaad ka hadashay dadka badankooda dad fara badan oo meesha jooga in la caddayn waayo inay soomaaliyiin iyo in kale haddii la caddayn waayo soomaalinimadooda sidee baa soomaaliya loogu celinayaa bal taa iswaafaji qayb bay ka yihiin dadka l- waddankan la diido dadka laleeyahay soomaali ma aatid haddiiba laleeyahay soomaali ma aatid marka in soomaaliya lagu celiyo markaa suuragal ma aysan noqonayso laakiin meesha ay u aanaynayaan markaas ay leeyihiin ama kenyaad ka timi ama jabuuti baad ka timi dhulkaasi markaa xiriir ama wadamada ay u aanaynayaan ee soomaalidu degto een, ayay markaa la- xiriir la sameeyaan ama ay eh, markaa si ay ugu celiyaan Waa gartay.
laakiin een, waxaa jirta een, soomaali aada u tiro badan oo qeybtood laleeyahay een, ma aadan keenin een, socda een, maxaan ku ihahda dukumentigii socdaalkaaga ama wax muujinaya qaabka wadankan kusoo gashay waxaan siinayaa cabdinaasir maxamed cabdulaahi cabdinaasir arrintan eh, identity ku saabsanaan laba erey ka idhaahdo inta badan suu mataqaana cabdisalaamba sheegay waxaa weeye meel walba waddan walboo jira ma inta badan waxaa weeye eh, dadka waxyaabaha lagu lagu siiyo ma aragtay asylumka ama waxa magangelyada la yidhaahdo waxaa aasaas la feeda oo identityga maadaama ay tahay dadka soomaaliyeed eh, number one dhibaatooyinka mataqaana inta badan ay la kulmayaan waxaa weye qofka markuu soo istaago eh, wadankii uu yimaado waa inaad iscadayn kartaa qofka aad tahay magacaada ugu horeeya saddexdaada magac waa in mataqaana la cadayn karaa marka inta badan wadamadan meel walbay joogaan yurub eh, north america waxyaabaha ay sameynayeen waxaa weeye eh, waxay isku dayeen inay mataqaana arrintaas ay tahay iyagoo siya runtii polisiya badan oo ka dambeeyaa jiro oon ahayn sharci keliya aan ahayn oo ah xataa looga hortagayo arrimaha national security waxyaa badan looga hortagayo oo ay la yimaadeen qofka bal in cadayntiisa la sugo horta wuxuu yahay waxaan in badan aragnay mataqaana maxkamadaha marka aad joogto inay looyarada ma aragtay dowladdu een, ama laanta socdaalka ka socda ay beryahan dambaba mataqaana creative ideas la imaanayeen oo ah kaas oo ah in mataqana lahahdo qofkan soomaalidu meelo badan bay degtaa een, waxaa kamid a kenyay degaan waxaa kamid a ethoobiay degaan waxaa kamid a jabuuti bay degaan sidaa daraaddeed qofkan inuu yahay qof ka yimid soomaaliya oo soomaali ah een, caddaynteeda ma garan karno markay dowladdu saa soo istaagto waxay noqonaysaa qofka een, isaga ee doonaya asylumkan la siiyo ama looyaradiisa culays oo waxaa fuulaya inay caddeeyaan qofkan qofku yahay taasna waa dareemi kartaa in safaaradihii lala xiriiro in communitiyadii ka jiray eh, gobolada mar walba ee ay ay joogaan oo qofka ka codsana iyadana la raadiye cadeymo ama dadkii mataqaana ehel u ahaa oo wadanka ku noola oo hadda ka hor la siiyey soomaalinimo in waxyaabahaas o dhan sidii laisugu ururin lahaa loo cadayn lahaa qofkan identitygiisa marka identitygu waa aad bay muhiim u tahay dadkeenna dad badanna waxaa jira xataa iyagoo baasabooro soo qaata oo la yimaada waxaa dhacda markay xuduudaha soo gaaraan ay tuuraan taana waa khalad weeyaan waa gartay ee dadka qaarkoodna waxay ku jexjeexaan diyaaradda korkeeda iyagoo ka baqanaya in dib loogu celiyo waxaan ku imanayaa cabdifataax axmed ismaaciil bashiir ku magac dheer dhadhaab baad joogtaa wax badan baad aamusnayd dhadhaab waxaa ku sugan dad ka badan nus milyuun qof inkastoo la yidhaahdo kenya waxaa jooga hal ku dhowaad hal milyan oo qof oo soomaaliya laakiin sida laga wada warqabo dadkaas ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dhammaantood aqoonsi kama wada haystaan hay-adaha qaxootiga iyo waddanka ay joogaan waxaa inoo sharxaya cabdifataax axmed ismaaciil guddoomiyaha xerada dhagaxle cabdifataax bismillah horta waan waad mahadsantihiin ee, dhammaantiinna waana salaamaya Ee, waxaan leeyahay een, asxaabta ku jirta een, muha ragga ku jirto yani muha ramadaan maqbuul Ee, meeshan waxaa ka jira waad ogtihiin dad soomaaliyeed oo ka badan hal milyan iyo bar macnaha ma aha nus milyuun maaha sharci way haystaan oo waa muhay la siiyey muhay mar waqti dhow baa la siiyey ee, sharciga liyo alyanka laakiin mid waxa ugu filan mooho oo wuxuuse waxa ugu filan in haddii sharcigu waxaa fiican ma wadanka aad korkeeda ugu siiyey ee, in aad maaragtay muhay aad wadanka dhexdiisa kaga adeegan karto ama aad ku wax baran karto ama maxay ahayde mataqaana mu aad ku ganacsan karto ama aad ku noolaan karto yaa yaa muhiima ma aha waa mid iska fadhisan bula in fara badanna maba haystaanba ma jiraan xeryaha qaxootiga ma jiraan dad ka yimid soomaaliya laakiin aan la diiwaan gelin oo xuquuq aan ku lahayn xeryaha qaxootiga oo ka liita kuwa sharciga ku leh ama la aqoonsan yahay dad fara badan baa jooga xero walba filisi waxaa jooga in ka badan afar kun ama saddex kun wax u dhigma yaa jooga oo aan lahayn kaar ama nolosha asaasiga binaadamka qaar ku noolan laha aan lahayn sida maxaan ku dhahaa hooyi ma laha dadka ma laha nolol ma haystaan ma haystaan deegaan ma haystaan dadka waxay ku dulnool yihiin dadka soomaaliyeed saxootiya xeryaha dhaaf degan bay ku dulnool yihiin xero walbana way way degan yihiin haddii maanta waxaa jira marmarka qaarkood dawladdu ay samayso dad laqaqabanayo oo qofkaan sharci lahayn macnaha amaan lahayn kaarki lahayn oon diiwaangashanayn oon suulki warqad haysin ama shaqadii aanay sanin in la qabto dadka iyaga maalin walba waa la qabtaayo xabsiyada laga buuxiyaa kadibna dhibaato fara badan bay ummadda soomaaliya ku qabtaa mar durfaar bay ku yihiin mar sharci ma laha iyagaa sharci darada ku dulqaba mar wax diwa nolol ma haysta dhibkaa wuu jiraa maxaa ugu wacan maxaa keenay inay sharci la-aan ku ahaadaan ama loo aqoonsan waayo qaxootinimo maxaa keenay waxaa keenay aan ku waxaa keenay har waxa weeye dadkan dad dawladla maaha dad dawladooda u hadashana maaha dad wasiiradooda iyo xildhibaanadooda iyo baarlamaankooda iyo maamulka dawladoodu ay u hadlaan oo ka hadlaan dhibaatadooda iyo noloshooda maaha oo wadanka ay degan yihiin kala hadlaan maaha waa dad mataqaanayo cid u hadli cidina ooma maqno ceelna ooma qoona dal ah weeyo waa dad dhibaato una haysato isaga dhacdo kadibna markay usoo qaxaan meesha ugu dhow ay ku badbaadayaan wadankaas kenya kenyana de waxaaba kaloo haysa caadis kale oo ka haya haddana soomaaliya ay ku hayso waa ina loo soo celiyo qaxootiga anaga ah yaaba haysada haddii diiwaangelin lahayd oo registration ufuri lahayd oo kaarkiga la siin lahaa cadaadis bay soomaaliya xaggeeda ka haya dhibaatadina xagga soomaaliya ka haysa kasoo carayaan cadaadiskii ay ku noolaan lahayna xagga soomaaliya ku haya cid intay u timaado ka hadlaysa ama u hadlaysa oo dhibkooda ka hadlaya oo ma wax loo qabto dadkan ama registration alafar waxay ku noolaan leh ma jirto harun sidaas iyo ardow waay aad baad u mahadsan tahay isug marka khadka ku jir cabdiraxmaan maxamed oo tunisiya jooga imise qaxooti soomaaliyaad ku joogtaan waddanka tunisiya wax xuquuqa ma ku leedihiin ma laydiin aqoonsan yahay inaa soomaalitihiin
kam kan waa kam uguga oo labada kun iyo kowdii bilowgiisii ayaa la furay waxaana loo furay si trisid ahaan trisid kam buu ahaa waktigaas sidaa daraaddeed hadda soomaalidii dadkii tirada badnaa waa waa baxeen soomaali waxaa soo haray boqol iyo toban qof oo soomaaliya ayaa soo haray loona aqoonsan yahay inay qaxootinimo yihiin dad soomaaliya oo qaxootiya wadankan aan joogno waa wadan dastuurki dastuurkoodii hore ay ku dhaqmi jireen intayna ka dhicin kacdoonkii lagu riday madaxweynihii hore intuuna ka dhicin dastuurkoodii waxa uu sheegayay in qof ajaaniba oo wadan kale ka yimidi oosan sharci aanan lahayn inuuna wadanka ku noolaan karin qofkii ay qabtaan ama dad doomihii maratalena ka maray oo kale tunis imanayay waxa lagu soo celin jiray tunis marka sharcigoogumaba dhigayaba in qof qaxootiya uu wadanka ku noolaado sidaa daraadeed u n c r waxa ayna dejisay meel xuduuda halkaas ayaanan degenin naguna aqoonsan tahay u n c r inaan soomaalinimo nahay iyo dadka u n h c r kasokow wadanka aada joogtaan wax xuquuqa ma ku leedihiin hadday tahay inaad cisbitaal tegi kartaan inaad waxbarasho tegi kartaan inaad ku dhex safri kartaan xuquuqdaa ma leedihiin wax xuquuqda malihin waxaan joognaa waa meesha xuruuda ee militariga uu degan yahay ayaan anigna la deganahona loo xaareeya meel saxraa sidaa daraadeed nalooma ogola in aan wadanka ku dhex safarno nalooma ogola inaan waxbarano dabadaaba waxyaabo kale kale hadda heer waxaan gaadhnay aanan naloo soo geli karinba qof aan intaa qaxootiga ahayn una soo geli karin gudaha kaamka una soo geli karin baan gaadhnay waaya aad baad umahadsan tahay xuseen xaaji axmed adigaan ku imanaya kabacdin cabdinaasir aan u tegaya waxaa muhiima dadka soomaalidu markay saan u kala firiirsan yihiin kow inay dowlad jirto qunsuliyad ama safaarad inay jirto maxaan ku dhahdaa jaaliyad soomaaliyeed oo isku duuban inay jirto hadday kenya tahay haddii ay tahay yeman meesha aad joogtaan hadday yurub tahay dhibkan haysta maxay dowladdu wax uga qaban laadahay maxay mas-uuliyiinta soomaalidu wax uga qaban lahayd dawladda soomaalida iyo safaaradda iyo qunsuliyadda ciduba intaba waa ka wada shaqeynaa ciyaal badan oo arrimaha lagu soo qaqabtay baa naloo keenay oo aan ehelkoodii la raadinay qaar waalidiintood ay dhinteen baa naloo keenay qaar xadkaasi laga soo qabtay oo dukuminti lahayn baan qaabilaadiyiintaan u samaynay aan aan habaynay oo meele ku haboon geynay marka mushkiladda un waxa weeye meelaha xadka iyo dadkaa tahriibinaya iyo dadka carruurta ka ganacsada iyo dadkan weli ka weynaan in labaatan sano iyadoo laga soo wareegay burburkii in weli dad ku fikirayaan in dad la tahriibiyo iyo dad laga ganacsado inay lacag ka sameeyaan taasina waxay u baahan tahay wacyigelin wadanka gudihiisa way cabdisalaanow idinku mas-uuliyiinta soomaalida wakiilka u ah wadanka netherland ma la xidhiidheen wax gacana ma ka hesheen haarunow wadankan waxaa ka jirta jaaliyad ururo badan oo isu tegay weye jaaliyadaasi magaceedana waxaa lagu soo koobaa epson waa jaaliyad metesha dadka ku dhaqan wadankan laakiin ma ay metesho sida aan u arkay dee ama habdhaqankeeda laga arkay soomaalida ku dhibaataysatan wadankan ma ay metesho soomaalida aan aqoonsi la-aanta ama dukum wadankan ku dhamaaday ku dhibaataysan aanan sharciga lahayn waxa ay sameeyeen mudaharaada aada u tiro badan oo ay wadan ay ku muujinayaan dhibaatada wadankoogii ka jirta iyo sababaha aanay wadankoogii dib ugu laaban karin meelaha ay ku banaanbaxayeen waxaa rootiga iyo cuntada siinayay dad kale oo qaybtood ama muslimiin yihiin qaybtoodna aanay muslimiin ahayn laakiin dee bini-aantinimo u dhaqmanaya waa yar tahay inuu yimaado qof amaba wuu aad waa qaliil inay inuu yimaado qof mas-uul ka ah am hay-addaas ama jaaliyadaas oo uu meeshaas soo istaago ama kuwa ugu sarreeya ahaadeen ama kuwa afhayeenadooda ha ahaadeen mid caawiyey ama dadkaa wuxuu waxu qabtay haba yaraate ma aysan jiro xataa waxay ku nool yihiin kaniisad kaniisadda maalin qof ku booqday ma ma uusan jiro waxa la yaab leh oo taas aan aad ula yaaba waxaa jira wadankan baarlamaan dad ka mid a baarlamaanada soomaaliya amaba wasi qayb xataa hadda gudoomiye guddoomiye ku-xigeenka koowaad baan umalaynaya oo baarlamaanka oo wadankan yimi jaaliyadda efton baa soo dhaweysay waxay kusoo dhaweeyaan hoteelada wadankan ugu qaalisan iyada oo ay soomaalidii ugu ku dhibaatoonayaan jidadka holland ayay boqolaal kun ay ku kharash gareeyaan nin soomaaliya oo ama xildhibaan ha ahaado ama qof kale ha ahaado oo soomaaliya ka yim lasoo dhaweynayo iridoodana ma ay istaagaan waxaa taas kaloo kasii dana xagga dawladda kama aysan jirto halakan qonsuliyad ama ama safaarad soomaaliyeed wadankan ma aysan laha laakiin belgiumka oo kale waxaa fadhihi jiray nuur cadde inkastaan umalaynaya in hadda la bedelay maalin ma uusan iman halakan talyaaniga oo kale waxa weeye isagaa fadhiyey maalin maalin kasta dee holan wuu iman karaa waxna kama aysan foga amaba xataa belgium bay soomaalidu ku dhibaataysan yihiin waaya aad baad mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay haarun oo aan ku waxaa dhacday maalin maalmaha kamid a in ay timi wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya uu yimi italy oo arrimaha ay u yimaadeen ay kamid ahayd safaarad soomaaliyeed oo laleeyahay waa ama waa dumaysa ama dad baa dad kala haysta wax noocaas oo kale ah ama guryahoy baa la iibsaday way ay ugu timi safaarad qalab iyo material ama meel dumaya oo dadkii soomaalidahaa oo adduunyada daafaheeda ku dayac ku dayacan aanay maalin booqan oo aanay ugu tegin waayahay intaana cabdinaasir u tegin xuseen xaaji axmed ka jawaab eedaan laydii soo jeedinayay walaalo warta waxa weeye maskiladda waxaa jirta dadkeena waxaad moodaa dhalinyarada soomaalida yurub iyo aada moodid inay ku bacaysan yihiin sida loo yaqaano so inay yurub tagaan inay ku rayn lahaayeen in maskiladda soomaaliya ay sii dheeraato si ay aqoonsiyo uga helaan oo looga aqbalo meelahay joogaan waxaan ka codsanayaa dhalinyarada soomaalida meel kastay joogaan inay ku fikiraan inay wadankoodii ku noqdaan oo waxa jira ay dadkooda la qaybsadaan oo wadankoodii dibudhiskiisi iyo nabad soo celintiisii ay qayb ka qaataan oo wadankoodii qofkii la yidhaaho war laguma aqbalayo laguma horay ka aqbalo yidhaaho tigidkayga halaysiiyo berri baan noqonayaa halaygeeya meeshaan u socda intaasaan kula talin lahaa dhalinyarada soomaaliyeed ee yurub jooga inayna ku raadin in mushkiladda soomaaliya sii dheeraato oo mushkiladii weli ma dhammaan oo weli sideedii weeye oo inay aqoonsiyo uga helaan way waayo maxamuud haye safiirka waxaa lashee leeyahay dhalinyarada wadankooda waa jecel yihiin soomaaliyana kama soo tageen dhib baa ka keentay waayo nin iskoolka dhameeyey ama jaamacad dhameeyey oo maalin walba guriga fadhiyo hooyadii aabihii ay ku gaareen sideetan oo aan shaqo hayn waxaa ku khasbaysay inuu baddaa madow karo waxaa ku khasbaysay yani dhibta iyo shaqa la-aanta haysta maal shalay qaramada midoobey waxay soo saaray taqriirkii v o a da ay soo daysay boqolkiiba siddeetan iyo shan lacagta dawladda waxay aadaa jeeb jeebka jeebka mas-uuliyiinta maxay dhalinyarada shaqaa helaan yaa dhalinyaro u fikiraya haddaan cidina ka fikiran nin walba uu jeebkiisa ku fikiraayo dhalinyarada waxa ugu weyn oo ay la soo tahriibayaan waxa weeye wax ka fikiraya male haddaan qofna aanu kaa fikir waxa layi ilmuhu ilmuhu haddii uu aamuso baa layi hooyadiisa aamusta waayo hadduu qayliyo caane caanay u keenaysaa maxaa dad dhalinyarada sota waxay la soo tahriibayaan sabab weyn baa jira sababtana waxa weeye mas-uuliyiinta iyo dowladda soomaaliya oo aan mas-uuliyadoodii qaadayn oo aan u dhaqmayn hab dawladeed haddii hab dawladeed loo dhaqmi lahaa yani dad dad waxaa jira dawlada ina ka faqiirsan baa jira oo xataa dadkoodu shaqada soomaaliya taala ka liidata laakiinse niyad bay ku ku nool yihiin niyadda xataa niyad dhisid ma jirto soomaaliya waayo dhalinyaradu waxay u baahan tahay wax niyadda u dhisa haya xuseen xaaji axmed waxa weeye dadkaasi waa dhici karta aniga waxa la sheegayo kulligiis waa been ma wada lihi furya ma wada aha laakiin waxa weeye haddaynan dhalinyaradu ku qabsan dadkan maamulka haya oo aan intaa wadankii loogu tago iyo kuwa qoryaha watee daga haddaan lagu qabsan oo layidhaha war wadanka waa idinla leenahay aan nabadayno oo aan waxaan joojino ma ma ma dibadaas oo la suugsadaa wax lagu helayaa oo cayr wax laga raadsado waxba waxba da wadankeena kuma dhisnayo inaan dadkeena ku dhiirigelino inay kulligood yurub iska tagaan oo yurub wada tahriib ku aadaana caqli ma ah waa run waa dhici kartaa waxyaaba dadka ay kasoo cararayaan inay si kastoo loo baahan yahay in la hagaajiyo laakiin qayb bay ka yihiin dadkii la rabay inay hagaajiyaan berri markii intay dad kale hagaajiyaan oo cid hagaajiso oo wax walba muraa'id wada noqdaan markaasaan muwaadin noqonaya oo waddankaygii aan xaq ku leeyahay waxaasi caqli maaha waddanka waxay u baahan tahay cidna fur u samaysa sidii kuwii hore ugu dhinteen cid kaleo ku dhimata si wax walba sida adduunyada ay tahay aan waddankeeni u gaarsiina oo Waay.
uu adduunyada oola mid noqdaa waayo xuseen aad baad mahadsantay cabdinaasir waxaan rabay inaan ku weydiiyo dhalinyaradan hadda yurub joogta iyo tunisiya iyo maxaanku idhahdaa meelo kala duwan maxaa xuquuqoy sharciga caalamiga marka la fiiriyo maxaa xuquuqay ku leeyihiin wadamadaas Een, harun waad mahadsantah waa su-aal waa su-aal aada u wanaagsan waaye Een, waxaan ognahay inay jiraan heshiisyo caalami ah oo wad- wadamada intooda badan ka mid yihiin oo mataqaana ay ay saxiixooda mataqaana ay wadageliyeen Een, wadamada yurub intooda badan oo wadamada mataqaana africa Een, north america kulli ay ka mid yihiin marka kuwaasoo ka waajib yeelaya wadan walba cidda een, ku tabaalaysan wadankeeda ee kasoo qaxay wadamada kale inay maaragtay magangelyo siiyaan marka een, dee inta badan laakiin waxaa dhaca ee, dad yoogan hadda maaragtay in- ee, yemen tunisia meelo badan xataa waxaa jira maraykanka iyo yurub ay kasoo qaadaan marka loo aqoonsado ma inay inay yihiin dad qaxooti oo halkaas ay ku tabaalaysan oo wadamadii identityga aan sheegaynana mar walba la cadeyn karaa marka een, hay-adaha qaramada midoobay inay dadkii ma aragtay la xidhiiraan een, ay u gudbiyaan dadkiina mataqaana marka lala xidhiiro wadankiina ay siiyaan ay dadkoodina la xidhiiraan oo wadanka ay ka helaan cadeymo een, soomaalnimadooda sugaysa ee, kadibna mataqaana wadan walba ay joogaan waxay kuleeyihiin mataqaana xag caafimaad ee, inay magangelyo la siiyo inay maaragtay ku noolaan karaan inta badan waxaa dhacdo een, haddii aan dadkaas xitaa iyagoon qaxootinimo loo aqoonsanin ay isaga noolaadaan wadamada inta ay ay em, dhexaha inta badan ay roo dooneen inay ka tahriibaan waxaa ka hor iman karta xataa marka yurub iyo north america yimaadaan inay sharciyadooda ku adkaadaan sababto wax waxaa jira asaalamka ka mid oo la yidhahdo farmer settlement taasoo micnaheedu yahay haddii aad wadankii soomaaliya aad kasoo baxday intaad kasoo baxday kadib aad wadan kale residency ka qaadatay oo aad deganaansho muddo dheer aad mataqaanaa deganayd waxay ka hortegaysaa wadamada kale aad imaanaysa laftooda inay aqoonsan waayaan oo yidhaahdaan maadaama dee wadan walba ay u midan u- ay u siman yihiin inay aqoonsi siiyaan aqoonsi ay wadan kale kusiiso oo muddo deganayd kuma siin karna waxay yidhahdaan baa suuragal inay dhacdo waaya waan kugu soo laaban doonaa een eh, bashiir cabdifataax axmed ismaaciil oo dhadhaab jooga ee waxaad sheegtay dad fara badan inay jiraan oo aan wax sharciga ku lahayn waddankaas ka waran maxaanku idhaha qorshahan dowladda kenya ay waddo ay ku doonayso dadka in lagu celiyo shir caalami ayaa lagu qabanayaa dalka kenya bisha soo socota oo looga hadlaya qaxootiga soomaalida ma kula tahay dadka qaxootigu in dhammaantood inay diyaar u yihiin inay soomaaliya ku laabtaan horta anagu waxaan codsanay haddaan nahay dadka een, haryaha ku nool dadaab yani maamuladaanada kale in nala ka qayb geliyo shirkaas ka dhacaya nairobi oo lagu celinayo looga hadlayo arrimaha qaxootiga oo lagu celinayo sababta aan uga qayb gelaynina inaan tana anagu markaan aragnay waxa nooga hadlaya inuusan jirin oo cidna danaynaysa oo dhibaatadan haysata ee faraha badan ummadda soomaaliyeed ku haysata een, wadankan kenya cid soomaaliyeed oo mas-uuliyad shigata noocay doontaba ha ahaatee markaan aragnay inuusan jirin annaga inaan danahanaga ka hadalo anaa ucodsana shirka inaan ka qayb galo sababtaan uga qayb galayno oon danahanaga oga hadlaynana waxa weeyo maanta waddan aan ku noqono oo soomaaliya la yidhahdo waddan soomaaliya la yidhahdaa jira laakiin meel aan ku noqono oo maanta lagu celiyo ummadda soomaaliyeeda degan heryahan ku nool ee qaxootiga kuwa labaatan iyo labada sano in ka badan intaan u sheegnaa caalamka weeyo maxaa jira meesha ugu sokaysay waxaa weyaan wadanka dadka maxuutiga meesha ku noqon lahaayeen maanta waxaa weya waa waa waa gobolada jibooyinka ama maxaan ku dhahay kuwa gado wadanka soomaaliya meesha ugu sokeeyo way ku noqon lahaayeen waxaa ka jira oo dhibaatada ama xarb dagaalada ahliga ee ka socda waad ogtahay waxa ku dhimanaya dad masaakiina qaraacnima iyo dhibaatooyin ka jirta ogta waddanka soomaaliya qaxootiga ku noola barkacyaasha soomaaliya ogta waxa ka jira mxuu haysta dhibaatooyin ku dhooliya baad ogtahay maxaa marka anagu maxaan zaaridinayna ma anagu ma ma maxaan ku zaaridinaynaa soomaaliya wax- ma nabadgelyaan u keenaynaa wey ma waxaan u keenaynaa mataqaana waan kalaan keeni karnaa wey maya nabadgelyadana la soo xarnay ilaa waddan noola yeelan anagu ma noqonayn macnaheedu sidaa wey waay aad baad u mahadsantahay hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa cabdinaasir maxamed cabdulaahi arrinta ku saabsan hadda waad maqlaysay haddii ay dhacdo dad soomaaliya oo ku nool qaxooti ahaan u jooga waddankaas inay soo laaban waayaan haddii ay dhacdo dad soomaaliya oo la garan waayo cidda ay yihiin aqoonsi ahaan oo adduunku kala firirsan maxaan ku idhahay ama tunisia ha joogaan ama yurub ha joogaan soo ma soo bixi karto dad soomaaliya oo aan dal lahayn maxaa looga hortegi karaa runtii eh, lama odhan karo eh, si toosa mataqaana dadkan ma aha dad aan aan wadan lahayn wadan wuu jiraa laakiin sidii uu uu walaalkay hadda mataqaanaa tilmaamay eh, waxaa waxaa jira nabadgelyo daro Eh, waxa dadkan soo barakiciyeyna waa nabadgelyo daro iyo dhibaatooyin mataqaanaa eh, ay ay dhalisay dagaaladii mataqaanaa muddadaba socday Eh, ilaa iyo hadda mataqaana inayna da- nabadgelyo jirin waa meelo badan way way ka jiraan Eh, dowladda maraykanka iyo dowlad badan oo yurub ka mid a waxay aqoonsadeen eh, eh, horraantii sanadkan dowladda eh, soomaaliya ka jirta balse waan ognahay mataqaana awoodeeda iyo waxqabadkeeda iyo meesha ay hadda marayaan marka saa darteed waxay ay ay kalifaysaa inay wadamo badan aysan aysan si toos ugu celin karin wadankan maraykanka ka mid a dad badan oo ay ay muddo badan ba rabeen inay celiyaan way ku adag tahay inay celiyaan dad badan bay ay ay dib ugu celiyeen waa kan hadda aan aan aan aan ka laga dhawaajin maaragtay nairobi dadka jooga aysan aysan runtii aysan doonayn inay ku noqdaan waxa keenayn waa nabadgelyo wey waxa dadkan oga soo baxeen nabadgelyo oga soo baxeen dadka xataa haddii la celinayo waa in ay lagu celiyaa si nidaama Een, sida mararka qaarkood wadamada qaarkood ay se- ay sameynayeen oo kale intay dadka iska qaadaan inay meel isaga drop gareeyaan ama intay saaraan dayurad een, aan aan aan la garanin xataa inay gaadhayso ma aragtay wadamadii soomaaliya meelo kamid oo intay nairobi kalo lagu tuuro lagu daadiyo ay kaga soo tagaan qayba yurub kamid a qayba maraykan kamid ay sameynayeen arrintaas iyada waxay kasoo horjeedaa xuquuqda bini aadamka een, inay dhacdana ma aha kow nabadgelyadii baa wadanka kamid ah in maar dadkii ma aragtay ku celin karaan tiina kolley hadda een, ma muuqataad moodaa kolley waa laga shaqeynaya haddii alla yidhaahdo eh, ramadaan baynu ku jirnaa waxaan rajeynaa insha allah inay inay inay inay eh, wanaag ka yimaado insha allah
dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas waxaa igala qaybgeliyey xuseen xaaji axmed ku-xigeenka qunsulka soomaalida ee magaalada cadan cabdifataax axmed ismaaciil guddoomiyaha xerada dhagaxley cabdinaasir macalin cabdulaahi qareen ku sugan gobolka minnesota maxamuud maxamed aadan cabdisalaan yaasiin iyo cabdiraxmaan maxamed oo ah dhallinyaro soomaali ah oo qaxooti ku ah yurub iyo dalka tunisiya inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo